soo qolaa labadan bereshiid waay eber waxba mayl waa iska laabanaa waa iska imaanaa gurufa fadhiga ku dhaanta iska dhaanaa inkastoo shaqola-aan baasan ay ka jirto magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo guud ahaan dalka ayaa haddana waxaa jira dhalinyaro baratay xirfadda farsamada gacanta kuwa oo ka maareeya nolol maalmeedka qoyskooda dhalinyaradan ayaa soo saarta agabka loo isticmaalo tacabka beeraha kuwa la isku ilaaliyo iyo agabyo kale oo muhiim u ah nolol maalmeedka qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqaysata farsamada gacanta ee ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ka warbixiyey agabyada ay soo saaraan iyo shaqola-aanta soo food saartay aniga shaqadan birahaan ka shaqeeya saaxib qoryaa sameeya wax badan adiga sideed sano ka badan shaqada meeshaan ani intaan intaan dhan gibigooda waa ka shaqeeya wax kasta haa biraha oo dhan meeshaana ii furan hoosaha tuureeyaha iyo beesiska iyo qoryaha iyo waxaasoo dhanaa sameeya urur saaxiibaashay waa iga jira waa ila shaqeeyaan adii dhowr waa waa haddeer kuwa barana iyo kuwa kaloo saaxiibanaho asxaabta iskala midnaho ila shaqeeyo gacanyarayaala iyo maxaa tumaa biraha iyo yaambuuda iyo feeshaha iyo tuureyda iyo madanaha iyo aatuma dad igama soo cusudaan waa iska sambaysa miiskaa saartaa marna waa ii baxaan marna ima baxaan waa igu baaraan calaafeesh siba marba siwa mar maxaan gadanaa siddeed dollar mar maxaan gadanaa shan dollar siba si aan gadanaa tuuradana mar toban dollaraa gadanaa mar labaatanaan gadanaa mar siddeed dollaraa iska gadanaa siba si dan ii haysa u gadanaa yaambuuda waa iska sambaysaa marna dadaa macaamiil ahaa io soo dalbada ah u sambeeyaa dad bankoo kale iska joogaa ee dhaha qoda io soo tun aa u dhiibaa baabuur ku saaraa bada hal maalin waa lagu sambeynaa duunkii shan maal camal lixanba waa sambeyn kartaa iyadaa ugu sahlan suuqulaa labadan bereshiid waay eber waxba mayl waa iska laabanaa waa iska imaanaa gurufa fadhiga ku dhaanta iska dhaanaa maanta mayo kuwa miiska ii fuul kuwaas iska ganacsada adalii ganacsi waay waa iska xareeyaa xaafadayda iska wadaa galabtii hadduu ilaa yiraa waa iska yaryihiin maal maxaa iska helaaniyo shan dollar mar lix dollar iska hela maalinkii may maalinkii ma maraa wax waynaabo shan bir lix bir markii la gaara hal maalin wax helaa hal dhif wax helaa sida badan waa badanaa waxba meelna wax fiican meelna badanaa dibir ahayna xataa moogin lacag oo waxayna malaa cidda beriga maalin ku joogaan aan dhalinyaro karoo bara malaa laakiin ana hadda anaa lii bar mar dhowaad fahankeeda ninkii oo il fududaa bar kara laakiin ninkii il culus yowman baranahay marka anoo geedo bixis iyo waxaas ka shaqay jiraya marka shaqadaa nin saaxiibanaana isuu gelaya dhahay tanaa kuroona biri aa ku nafaacine tan barow dhahay aa ummaddana aa aa ku fiicnaanaya marka middaasaa saa ku soo galay inay shaqaystaanoo qaraabtaanoo guri joog waxba uma taraayo
dhalinyaro badan oo ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa ku shaqaysta xirfadaha farsamada gacanta islamarkaana fursad shaqo ka abuuray halka kuwo kalena hadda ay baranayaan xirfadaha gacanta si ay ugu maareeyaan nolol maalmeedka qoyskooda